helowka adeega caafimaadka ayaa ah tiirkan ku muhiimsan ee nolola bulshada marka aad roogto deegaanada galmudug waliba eedan khiyaar ah helitaanka adeega caafimaadka iyadoona eedan yaryana goobo caafimaadka ee ku jara deegaanadaasi oo saameyn ku weeladay dagaaladii sokeeye ee dalka ku dheenga wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug cabdiweli cabdulaahi jaamac iyo weliba ise ku hadalay caqabadaha caafimaad ee ka jara deegaanada maamulkaasi iyo sida bulshada saameyn ku weelatay adeeg bixinta caafimaadku ay wajahayso caqabado waaweyn oo haddii aanan si wada jir ah uga shaqaynin ay caqabado badan wajihi maaragtay ku imaan doonto gaabish badan oo ku imaan doono adeeg bixintan caqabadahaas waxaa ka mid a ugu muhiimsan in mar walba dhaqaalaha lagu bixiyo adeeg bixinta caafimaadka uu ahaa wax limited ah oo aanan ku filnayn in adeeg joogto ah oo kaafi ah la gaarsiiyey dadka ba haddana waxaa ku yimid mar labaad hoosu dhacaad u ballaaran sababtuna waxay tahay waxay ku tiirsan yahay adeeganagu wuxuu ku tiirsan yahay gebi ahaantiisba maalgelin saaxiibadanada oo hay-adaha shisheeyaha iyo dowladaha shisheeyaha waxayna siiyaanbu ku tiirsanaa waxaa kale oo caqabada uu maaragtay maanta wajahaya adeeg bixintu iyo adeega asaasiga oo dhanba xarumihii caafimaadka ay ka mid yihiin isbitaallada iyo heelsantaraduba waxay wajahayaan burburkii iyo saamayntii ay ku yeelatay ay ku yeesheen dagaalkii sokeeye ee waddankaani muddadii soddonkii sano lasoo dhaafeeyay ku jiray waxay wajahayaan dayactir la-aan waxay xarumahaasi wajahayaan sablaay iyo qalab aanan ku filnayn waxay wajahayaan fayadhowrkooda iyo sanitationkooda oo aada u liita mudanayaal iyo marwooyin caqabadahan haystoo kale waxaa ka mid a malnutritionka oo agaasimuhuna uu xusay food insecurity-ga dhammaan waddanka oo dhan ka jira ayaa mar walba wuxuu sababayaa in caruurta iyo dadka jijilicsan ee waaweyn gebi ahaanteedba si joogto ah ee u saameeyo oo cudurkaas nafaqadarrada ahi uu aada iyo aada ugu dhacayo carruurta yaryar iyo dadkii waaweynaa taasoo keenaysa ama sabab u ah cudurro badan oo faafo dadka ku dhacay dhinihii kale wasiirka wasaaradda caafimaadka galmuduga cabdiweli cabdulaahi jaamac iyo weliba uscuse intika wasaarad ahaan iyo wadaan dadaala wallanqobda wa adeegyada caafimaadka oo liidida si looga hortago ama loo yareeyo maaragtay imbaktiga ay yeelan doonaan ama saameynta ay yeelan doonaan caqabadahaas waaweyn oo aan sheegnay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug wakhtiyada soo socda waxa ay focaska saari doontaa oo iyadoo wada shaqayn dhow la yeelan doonta saaxiibadeeda joogtada ah sidii ay ku hubin lahayd in la helo dhaqaale ku filan oo joogto ah oo lagu maalgeliyo adeega caafimaadka adeega caafimaad bixinta galmudug insha allah waxay wasaaraddu culayska saari doontaa iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda sidii xarumaha aan sheegnay oo isbitaalladu ay ka mid yihiin siday u heli lahaayeen dayactiro iyo dib u dhismo iyo maaragtay iyo qalab siday ku heli lahaayeen bay wasaaraddu insha allahu tacaala focaska saari doontaa wakhtiyada soo socda wasaaraddu waxay focaska saari doontaa duale mala dagaalanka nafaqadarrada iyadoo oo aan la kaashanayno dhammaan hay-adaha ka shaqeeya livelihoodka sida w f b iyo baatanrada kaleba sidaan ku xakamayn lahayn food insecurity-ga kadibna malnutritionkan wax uga qaban lahayn wasaaraddu waxay focaska saari doontaa oo sii laba jibaari doontaa wacyigelintii joogtada ahayd oo health educationkii si intaa cudurka uusa imaanin ka hor dadku ay u heli lahaayeen wacyi caafimaad oo iga hortagaan caafimaadkooda ku horumariyaan